بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون درسيون ما أنت وحكب اللابنا آيادة شن يلباتنات سورة البقرة ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wabashir aladiina aamanuu wacamilu saalixaat meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u bishaareeyey dadka mu'miniinta ah oo iimaanka iyo camalka saalixa la yimid wuxuu ugu bishaareeyey jannooyin wan wanaagsan iyo wax dhegtii maqashaahu ee jeclaysane ilahay marka wuxuu yidhi wabashir aladiina kuwii u bishaaray nebi maxamedow aamanuu iimaanka la yimid oo wixii la rabay in la rumeeyo rumeeyey ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala rasuulkiisa rumeeyey iyo rususha ilaahay malaa'igta rumeeyey qiyaamaha rumeeyey iyo bacfiga iyo wax walboo la rabay in la rumeeyo oo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaashaasu suuban camalka saalixaana waa midkii ilaahay dartii subxaana wa tacaala loo sameeyo dariiqii nebi maxamedna waafaqsan caleyhi salaatu wasalaam oo nebi maxamed looga daydo marka acmaasha saalixaadkaana sameeyey waxaad ugu bishaaraydaa anna lahum inay iyagoo u sugnaatay jannaatin beero ay u sugnaadeen tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal kulamaa mar walbo rusiquu la arsaaqo minhaa jannada xaggeeda min thamaratin thamaro iyo mir xaggeed risqan risaq iyo quud looga arsaaqo qaaluu waxay leeyihiin mu'miniintu haadaakani alladii waa kii rusiqnaa nugula arsaaqo nugula quudiyey min qablo hadda ka hor wa utuu bihi risaqa waa loola yimid mutashaabihan xaal uu yahay mid shaabaho isku eg walahum waxaa u sugnaaday mu'miniinta fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun xaasas oo mudaharatun la dahiray wahum ayaguna fiihaa jannada dhexdeeda ayay khaaliduuna ahlu jannuhu ku waaraayaan wanaagga jannada iyo waxyaabaha dadku muminiinta ay jannada leeyihiina ilaahay uga warramaa subxaanahu wa tacaala meeshaan arrintaasu maadaama arrin khayr ay tahay muminiinta ugu bishaaray camalka saalixa la yimid wabashir ugu bishaaray aladiina kuwii aamanuu rumeeyo wa camiluu sameeyey asaalixaati waxaad ugu bishaaraydaa nebi maxamedow anna lahum inay iyaga u sugnaatay jannaatin beerooyin inay u sugnaadeen aseendooyin jannaadkaasoo tajrii ay dureertoy qulqulayso min taxtihaa jannaadka hoosteeda al anhaaru webiyaal ayaa qulqulaya kala cayn ah oo kala jaad ah oo kala nuuc ah oo suuratu maxamed nuucyadooda qaar ka miduu noogu imaan doonto webiyadaasu min taxtihaa jannada hoosteeday qulqulayaana la yidhi waxaa laga wadaa geedaha jannaday hoos qulqulayaan iyo daaraha jannada sida webiyaasha adduunyadu ay dhulka u dilaacayaana dhulka u dilaaci maayaana dhulkay dul maraayaan sida webiyaasha adduunyadu ay dhiiqa iyo jaqanti iyo qurun u leeyihiinna dhiiqa iyo jaqantiyo qurun uma laha kullamaa mar walbo rusiquu la quudiyo ahlu jannada minhaa jannada xaggeeda min thamaratin mir xaggeed risqan laga quudiyo risqan lagu quudiyo risaq iyo quud qaaluu waxay leeyihiin haada kani alladii waa kii rusiqnaa nugula arsaaqay min qablo hadda ka hor rusiquu laba mafcuulay qaadane midka koobaad waa waawgo naabilfaacil ahaan ay u qaadane kii labaadna waa risqan mafcuulkii labaad oo risqan mafcuul ahaana lagu nasbina minhaa min thamaratin min thamaratin dambana waxay bedel ka tahay minhaada hore marka waxaa leeyahay kullamaa mar walbo rusiquu la quudiyo mu'miniinta minhaa jannada xaggeeda min thamaratin mir xaggeeda risqan quud laga quudiyo qaaluu waxay leeyihiin haadaakani alladii waa kii rusiqnaa nagula quudiyey min qablu hadda ka hor maxay ka wadaan culummada qaar waxay dhahaan waxay ka wadaan adduunyada markii aan joognay wixii nala siiyey iyo waxaan waa isleeyihiin maadaama wuxuu isku magac yihiin tufaaxii iyo rumaankii iyo cinabkii magacyadii iyagoo lahay jannadana yaallaan marka waxay leeyihin waa wixii adduunyada nala siiyey waxaani saasay dhahayaanay dhaheen culamada qaar markaasaa waxaa leeyahay cunow dhadhamiya adinka arki doona wixii adduunyada inaysa ahayne culamada qaarna waxay dhaheen waxay ka wadaan wildaanta mukhalladuuntaahi oo khaadimiinta ahoo dadka ahlu jannada u khidmaynaya iyo malaa'igta ilaahay wixii hadda ka hor ay noo keeneen oo kale waayo waxaani midhihii jannada muuqaalka iskaga eg iyo midabka markaase waxay ismoodaan xeeradii hadda laga qaaday iyo weelkii hadda laga qaaday wixii ku jiray inay yihiin wax hadda loo keenay haddana waana kala duwan yihiin ilaahay marka wuxuu yidhi wa utuu waa loola yimid bihi risiqii mutashaabihan xaal uu yahay mid isshaabahoo midabka iyo muuqaalka iska shaabaha laakiin dhadhanka ku kala duwan walahum waxaa u sugnaaday ahlu jannada fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun xaasas ayaa u sugnaaday iyo xurulciin xaasaskaasoo mudaharatun la dahiray maxaa laga dahiray wax walboo xumaan ah shirki iyo kufri iyo bidac iyo fisqi iyo erey iyo mukhaalafanimo iyo wax walboo gabar adduunyo joogta ay ku sifeysneed oo xumaan ah iyo waxyaabaha la dhibsado sida kaadida saxarada caadada candhuufta wasaqdaasoo dhan waa laga dahiray wahum ayaguna fiihaa mu'miniintu fiihaa jannada dhexdeeday khaaliduuna yihiin kuwa ku waaraay in allaha ilaahay laa yastaxyi kama xishoodo an yadriba inuu sheego maalan tusaale mahalkaasoo maa wax uun ah bacuudatan kaneeca inuu sheego famaa fowqahaa iyo wixii kaneecada ka koreeyo fo korkeeda ahaaday fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey fa yaclamuuna waxay ogaanayaan oy ogyihiin annahu mithaalku iyo mahalku alxaqu inuu yahay mid sugan oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ama aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fa yaquuluuna waxay leeyihiin maada araada allahu alla muxuu kala jeedaa bi haadaa kan maalan xagga tusaalaha yudilu bihi alla waa uu ku luminaa mahalkaas kahiiran in fara badan wayahdii bihi alla waa ku hanuuninaa mahalkaas kahiiran in fara badan oo dadka ka mid a wamaa yudilu bihi alla mahalkaas ma ku luminaayo ila alfaasiqiina faasiqiinta mooye aladiina faasiqiintii yanquduuna burinaaye cahd allaahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey kadib wayaqdacuuna goynaayana maa sheegii amara allaahu alla uu amray bihi isagaba an yuusala in la xiriiriyo wayufsiduuna fasahaadinaayana fil ardi ardada ulaa'ika kuwaasi hum ayagu ayaa alkhaasiruuna kuwii khasaaray ah culimmadu waxay sheegaan mufasiriinta in badan oo ka miduhu ilaahay subxaanahu watacaala markuu qur-aankiisa waxyaaba makhluuqiisa ka mida uu wax uu ku miithaaliyey miithaalo ku bixiyey oo dhowr ah oo dubaabka iyo tusqi uu ka mid yahay iyo cankabuudka caaracaaradu ee waxay dhaheen warkaanu war ilaahay uma eka maxaa ilaahay uga baahan yahay inuu tusaale bahladan xasharaadka oo wax ku tusaaleeyo iyo waxaa nuucyada nuucaan ah markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala hadalkan yidhi ilaahay wuxuu leeyahay in allaha alle laa yastaxyii kama sariigto kama xishoodo an yadriba inuu sheego ee an yadkura waa lagu fasira marka waxaan leenaha an yadriba ilaahay ka xishoo maayo an yadriba inuu sheego maalan tusaale maa sifaan maelka uga dhigaynaa maelkaasi tusaalahaasoo maa wax uun ah wuxuu rab ha ahaadee wax uun un khalqigiisa ka mida inuu wax ku miihaaliyo intuu raba qadarkiisu hala ekaade ilaahay ka sheexi maayo waaya bacuudatan maalan yaa laga bedelaa bacuudatan kaniico ilaahay subxaanahu watacaala inuu sheego maal ahaan u sheego ilaahay subxaanahu watacaala kama xishoodo iyo famaa fowqahaa wixii bacuudada ka koreeya famaa fowqahaa culamada qaar waxay ku fasiraan wixii ka weyn bacuudada bacuudadu waa kaniicada kaniicada wixii ka weyn iyo kaniicaba ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax ku mithaaliyo ka sheexi maayo hadday maslaxa ku jirto waayo culamada qaarna waxay dhahan famaa fowqahaa iyo famaa duunaha bacuudada iyo wixii kasii yarba bacuudada iyo wixii kasii yarba waayahay waxaa kaloo la dhihi karaa in allaha alle laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu yeelo maalan tusaale maada markaas silatun wa tawkiid aad ka dhigaysaa markaasa waxaad leedahay in allaha alle laa yastaxyii ma ka xishoonaayo an yadriba inuu yeelo maalan tusaale uu ka yeelo bacuudatan kaniica uu tusaale ka yeelo tusaale ku bixiyo iyo famaa fowqahaa bacuudada waxa ka koreeya oo ka weyn ama waxa ka hooseeya oo ka yar fa ama aladiina marka kuwii aamanuu iimaanka laga helay oo muslimiinta ahaa oo mu'miniinta ahaa oo sidiiqiinta ahaa fa yaclamuuna waxay ogaanayaan annahu mithaalku iyo mahalka iyo tusaaluhu alxaqu inuu yahay mid dhab ah oo sugan oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday way ku hanuunayaanoo hanuunay ka kororsanayaan maadaama ilaahi subxaanahu watacala uu wax ku tusaaleeyey xaq waayay leeyihiin qur-aanku waa been inan dhihi maayaan qur-aankana uga shaki maayaan mithaalkaas wa ama aladiina kuwii miyay rabtaa kafaruu gaaloobey fa yaquuluuna waxay leeyihiin maada araada allaahu ilaahay muxuu kala jeedaa bihaadaa kan muxuu kala jeedaa ilaahay subxaanahu watacaala bihaadaa kan maalan xagga tusaalaha muxuu kala jeedaa maelkii la yaabaayaan markaase waxay leeyihin ilaahay muxuu baahay uu qabaa oo uga baahday inuu kaniico wax ku mithaaliyo ama uu wax ku mithaaliyo cankabuud ama uu waxaas wax ku mithaaliyo waxay leeyihin warkaanu war ilaahay uma eka warkaan wuxuu daliil u yahay in nabiga nabigu calayhi salaatu wasalaam uu qur-aanka been abuurta ilahay marka wuxuu yidhi wa ama aladiina kuwii miyaan rabtaa kafaruu gaaloobay fa yaquuluuna waxay leeyihiin maada araada allahu alla muxuu kala jeedaa bi haada kan waa maelkii maalan xagga tusaalaha yudilu alla marka wuxuu yidhi waa uu luminaa bihi maelka sababtii wuxuu ku luminaa kahiiran in fara badan oo dadka ka mid aha waxay sababsanayaan maelkan oo waxay leeyihiin maelkaanu uma eka wax ilahay uu tusaale ku bixiyo subxaanahu watacaala saa darteed qur-aanka way ka shakinayaan nabiga ka shakinaya calayhi salaatu wasalaam bal waxayba leeyihiin qur-aanku qur-aan ilaahay maaha nabiguna nabi ilaahay maahanay dhahayaan markaasay ay maelka sababtii ku lumayaan maelku marka waa imtixaan wayahdi alla waa ku hanuuninaa bihi maelka iyo tusaalaha sababtiis kahiiran in fara badan ilaahay oo khalqigiisa ka mid a wamaa yudilu bihi alla ku lumi ou maayo maelka ila alfaasiqiina kuwa faasiqiintahoo daacada ilahay ka baxay mooye kuwa daacada ilaahay ka baxay oo ewalba liitay ayaa maelka ku lumaya ilahay wuxuu leeyahy falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum qofku markay iyadu dariiqa baadilka qaado ayaa ilahay hantaa turina subxaanahu watacaala hore loo hanta tajina laakiin isagoo qofkii soo taagan la qallooci maayo ilahay marka wuxuu leeyahy wamaa yudilu ma lumiyo bihi alle matelka kuma lumiyay tusaalaha uu bixinayo sababtiis ila alfaasiqiina dadka faasiqiinta ahoo daacada ilaahay ka baxay mooye aladiina faasiqiintaasoo yanquduuna burinaayey cahd allaahi ilaahay ballankiisa burinaay min bacdi miihaaqihi adkeyntiisii ballanka la adkeeyey kadib ballankan culummadu waxyaaba badan ay ku sheegaan waxyaabahaas lagu sheega waxaa ka mid a ballankii ilaahay subxaanahu watacaala reer aadam uu ka qaaday dhabarrada aabbayaashood inta ka soo saaray ee ilaahay uu kula ballamay alastu birabbikum uu kula ballamay ee ay dhaheen qaaluu balaa ilaahay war rabbigiin ma ihi miyaa markaasay dhaheen ilaahayow haa inaad ahayn iska daayo waa tahay rabbigeen ballankaas marka ay qaadeen ayay ka baxeen ilaahay liya subxaanahu watacaala oo wayaqdacuuna goynaya maa amara allaahu maa shaygii goynaya amara allaahu alla ou amray dadka bihi shaygaba an yuusala in la xiriiriyo ashyaa fara badan oo in la xiriiriyo ay aheeday jaraayaan ashyaadaas waxaa ka mid ah calaaqadii iyo wixii alle kala dhexeeyey subxaanahu watacaala iyo rasuulkooda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku-xiraantii ay ku xiraa lahaayeen iyo mu'miniinta calaaqadii kala dhexeyday iyo sidoo kale qaraabadoodii la rabay inay xiriiriyaan way jaraayaan gaaladu qaraabadaasna waxaa ka mid a nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii jartay oo magaalada maka kasoo eriyeen ilaahay marka wuxuu yidhi faasiqiintaasoo yanquduuna burinaya cahd allahi min bacdi miihaaqihi oo wayaqdacuuna goynaya maa shaygii goynaya amar allahu alla u amray bihi shaygaba an yuusala in la xiriiriyo wayufsiduuna fasahaadinayana fi lardi ardada fasahaadinaya markii ardada la islaaxiyey kadib ay fasahaadinayaanoo waxay ku fasahaadinayaan kufriga iyo nifaaqa iyo la dagaalanka diinta ilahay lala dagaalamo iyo macaasiday ku fasahaadinayaan ulaaika kuwa saas ku sifaysan oo kufrigaas iyo xumaantaas ku sifaysani hum ayagu alkhaasiruuna waa kuwii khasaaray oo naftoodii khasaaray khasaarana waxa uu filan inay ahlu naar noqdaan ilahay marka wuxuu yidhi kayfa takfuruuna warsaad u gaaloobaydaan dadow bilaahi alla ugu gaaloobaydaan walxaal kuntum aad ahaateen amwaatan kuwa dhintay oo fa axyaakum alla uu idin nooleeyey uma intaa kadibna yumiitukum alla uu idin dilaayo uma intaa kadibna yuxyiikum alla uu idin soo nooleynaayo uma intaa kadibna ileyhi alle xaggiisa turjacuuna laydin soo celinaayo gaaladii ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala gaaloy sayidinkugu soo dhacday inaad ilahay ku gaalowdaan ilahay inaad ku gaalowdaanoo cid kale la caabudaan sayidinkugu soo dhacday ayadoo heerarkanba ilaahay uu keligii idin soo marsiiyey kow adinkoon jirin ayaa soo marteen oo aan wax la sheegaba aan lahayn hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura sidoo kale waxaad soo marteen adinkoo caloolaha hooyooyinkin ku jira abuuran laakiin aan naf lahayn oo meyd camal ah markaad nudfadaad ahaydeen calaqada ahaydeen mudqada ahaydeen cadka hilibkaa ahaydeen intaan wax laydinku abuurin wax meydaad ka dhignaydeen kadibna waxaad noqoteen nafaa laydin geliyey naftaas kadib waa midda hadda idinku jirtee xilliga alla uu doono haddana naftaas idinka qaada markii waqtigiinu dhammaado haddana naftaas waa laydinku soo celina qabriga dhexdiisa haddana qabriga markii laga baxo qiyaamaha la tago ilaahyaa laydin horkeena subxaanahu watacaala waxaasoo heerara iyadoo ilaahay idin marsinayo ood ilaahay usii socotaan say idinkugu soo dhacday inaad ilaahay subxaanahu watacaala aad ku gaalowdaan ilaahay marka wuxuu yidhi kayfa takfuruuna saad ugu gaaloobaydaan bilaahi alle walxaal kuntum aad ahaateen amwaatan kuwa dhintay oo caloolaha hooyooyinkiin idinkoo nudfo ah oo mudqa ah aad ku jirteen oon naf lahayn ee fa axyaakum alla uu idin nooleeyo naf idinku afuufay uma intaa kadibna yumiitukum alla uu idin dilaayo oo nafta hadeertaan idinku jirta alla uu idinka qaadayo markii waqtigiinnii la gaaro oo ajashiinni ay dhammaato uma intaa kadibna yuxyiikum alla uu idin noolaynayo xabaasha iyo qubuurta laydinku noolaynayo si su-aalihii qabriga laydiin weydiiyo uma intaa kadibna ilaahi alle xaggiisa turjacuuna laydin soo celinayo oo markii qabriga laydinka soo saaro ilaahay laydin horkeena subxaanahu watacaala intaasoo heeraraba haddii ilaahay subxaanahu watacaala oo uu idin soo marsiina oo qaarna idin marsiiyey qaarna ay idin dhiman tahay ilaahayna uu intaas la gaar yahay ilaahayna aad kusii jeedaan subxaanahu watacaala sayidinkugu soo dhacda alle inaad ku gaalowdaan waayahay huwa alle aladii waa allihii alla yidhi khalaqa abuuray lakum adinka maa fi lardi jamiican uma stawaa ila samaai fasawaahuna sabca samaawaati wahuwa bikulli shayin caliim nicmo kalou ilahay sheegay subxaanahu watacaala nicmadaasoo ilahay uu ku mudan yahay keligiis in lagu caabudo nicmadaasoo ciddii loo galay ay ceeb ku tahay inay ka shukri weydo nicmadaas waa maxay waxa koonka dhulka waxa yaallaba in ilaahay subxaana watacaala uu bini aadamka u abuuray waay ilaahay subxaana watacaala bini aadamka wuxuu abuuray inay isaga caabudaan iyo jinniguba dhulka waxa yaallana iyo dhulkana waxaa loo abuuray inay ayagu intifaacsadaan ilaahay marka wuxuu yidhi huwa allaha cibaadadiisa laydinkugu yeeraa oo keligii cibaadada mudan alladii waa allihii khalaqa lakum adinka idiin abuuray khalaqa abuuray lakum ay liajlikum u abuuray maa shay u abuuray fil ardi ardada dhexdeeda ahaaday jamiican xaal shaygaas uu dhammaantiiya wax walboo ardada lagu abuuray adinka ayaa laydin abuuray waa meesha culummadu ay ka dhahaan qaarkood al aslu fi lashyaai alibaaxa ashyaada asalkooda waa ibaaxa maxaa yeelay ilaahay dadka dartooda u abuuray wixii ibaaxadaas laga saarayo la xarimayo oo waxyaabaha dhulka lagu abuuray ka mid a ilaahay subxaana watacaala isagaa diintiisa ku sheegay wixii aan marka inay xaaraam yihiin aan la sheeginu asalkii iskaga jiraan oo xalaalka ah xalaasha ahaa huwa alle alladii waa allihii khalaqa abuuray lakum adinka idiin abuuray maa fi lardi ardada waxa ku sugan jamiican xaal maagaas uu yahay mid dhammaantii uu yahay waxa ardada dhulka ardada ku sugan oo dhan uma intaa kadibna istawaa ila asamaa'i istawaa ila asamaa'i culimmada in badanoo ka mid a waxay leeyihiin istawaa ka sara maray ila asamaa'i ay samada ka sara maray saasaa culimmada in badanoo ka mid a ku fasireen qaarna waxay dhaheen istawaa bimacnaa ilaah hadday ku gudubto marka istawaa waa uu ka sara maray markii laleeyahay istawaa cala samaai markii la yidhahdoo kale oo calaada lagu gudbiyo oo kale waayay dheheen laakiin ilaah haddii lagu gudbiyo qasadaa laga wadaa istawaa u qasday ila samaai samada u qasday labadaas fasirba waa lagu fasiray fasirkii la rabaa lagu fasiray ee culummada sunnadu waxay isku waafaqsan yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala uu sarreeyo uu khalqigiisa ka sarreeyo adilada kutusaya in ilaahay uu sarreeyana qur-aankiisana waa ka buuxdaa waana noo imaan doontaa sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaamna waa ka buuxdaa waana ijmaaca salafu saalix iyo ijmaaca dadka ahluxaqa ah ilaahay marka wuxuu yidhi uma intaa kadibna istawaa u qasday ila samaa'i ama ka sara maray ila samaa'i samada ee fasawaahunna ka eheysiiyey samaawaadka toddobada ah sabca samaawaatin toddoba sama ka eheysiiye toddoba samow ka dhig marka hore dhulkaa la abuuray kadibna waxaa la abuuray samaawaadka waalarda bacda daalika daxaahana waxaa laga wadaa ardadii ayadoon fidsanayn waa la abuuray lama fidin daaqa iyo geedaha iyo biyaha iyo waxaas lagama soo saarin kadibaa ilaahay subxaana wa tacaala cirka abuuray iyo cirarka markaas cirarka la abuuray kadibna haddana waxaa la fidiyey ardadayaa la fidiyey waalarda bacda daalika daxaaha saasa laga wada ilahay marka wuxuu leeyahay uma intaas kadibna markuu dhulka idiin abuuray ilaahay subxaana wa tacaala iyo waxa dhulka ku sugan istawaa alla wuxuu u qasday ila samaa'i samadii u qasday iyo abuurkeedii fasawaahunna samaawaadkii waa eheysiiyey sabca samaawaatin toddoba sam uu ka eheysiiyey ilahi subxaana wa tacaala wa huwa allana bikulli shayin shay walba dhammaantii caliimun waa midku cilmi badan calaa kullin waxaa laga wadaa dadow ilaahay sifooyinkaas ku sifaysan keligiis waxaasoo nicmooyinina idiin galay ilaahaasu idinkama mudna inaad ku caasidaan ama aad ku gaalowdaan ama aad kurtumo iyo geedo iyo dhagxaan aad la caabudaane isdabaqabta oo ilaahay keligii cibaada siiya subxaana wa tacaala nicmada allah uu idiin galaan ilahay uga shukriya darsigiinina maanta halkaasuu noo joogaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atowfiiq